xarunta golo wakiilada dowlad goboleedka jubbaland weyba geeka lagaqobaday kulan doodwadaage oo weeldhadan golo wakiilada kaasayti oo lankudowhay sharciyeedka iyo meelmarinta gudniinka fircooniga kulanku weyba goobrow kahay gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee golo wakiilada dowlad goboleedka jubbaland cabdi baaley xuseen wasiirka wasaaradda hanraabta iyo arrimo qoyska mudanayaal ku tirsan golo wakiilada xubnaku dareer wasaaradda hanraabta oo sharciyaqaane e iyo weliba xubno muhiiman ee sharcigu kulanka oo ka saabsan ay kudoodowka hindisa sharciyeedka iyo meelmarinta gudniinka fircooniga iyo weyba usa ka dareertay weydiimo dembe ahna sayti oo xoogga laga saaray sida iskaaladow dhiniyo badan leh lonkusuubii lahay arrimo la xiriira caqabado iyo weliba saameynta bilaanta kaweeldhadow gudniinka fircooniga anka horeyntii kulunka weyba daafuray gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee golo wakiilada dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdi baaley xuseen biniaadanku waxa uu ku nool yahay waxa weeye waa aqoon ama maada ha noqoto ama diini ha noqoto qofkana maalin hal eri hadduu kororsado oo wax naftiisa anfacayo sidaa daraaddeed wasaaradda aadaan ugu mahad celinaynaa siminaarada isdabajoogga ee xildhibaanadii iyo shaqaalaheeda ay u qabatay marka waxaan soo jeedinayaa in laga faa'iidaysta arrinkaas markaan kaftan yar raaciyo annaga xilliga hadda laga hadlaayo xilli hadda annaga wax noogu yaallaba ma aha waxaa ayaga waa faruuryaha iyo waxaa la sheegaya oo dhan waa dad lagu soo dhadheeli waay marka sidaa daraaddeed waxaan aada usii jeclahay in shareecada islaamka wax kastaba laga hormariyo kolley culimadii aa joogto soo dhaweyneynaa qaar ku mid ee baarlamaanka ah ayaa waybayo ku doweyna kulanka doodahay eeyo kuweeldhadan kaasayti oo lanku dowahay hindisa sharciyeedka iyo meelmarinta gudniinka fircooniga markuu baarlamaanka noo imaadan wixii maaragtay sicitaan iyo howlihiisa aan geli doonaa laakiin hadda muhiimadda waxay tahay in laga hadlo barnaamijkan gudniinka fircooniga ee dumarka inta badan ay dhibaato ku qabaan maaragtay dhan kastaba ama dhalmada ha noqoto ama dhankii guriga ha noqoto xanuuno fara badan iyo agfashan iyo dhibaato badan inta badan laga sheego wasaaradda xaquuqul insaanka iyo haweenka dowlad goboleedka jubbaland inay maanta keentay heer xeer mataqaanaa anfici doono ummadda soomaaliyeed maanteed taasoo mataqaanaa tusaale iyo talaba ka bixinaya gudnuunka fircooniga gudnuunka fircooniga mataqaanaa ummadda soomaaliyeed iyo gabdhahaba ay ku dhibaataysnaayeen waxaan rajaynaynaa insha allahu kariim markuu soo maro xeerka loogu talagalo wasiirada iyo baarlamaanka la keeni doono waana rajaynayaa dastuurka jubbaland mataqaana qodob ka mida qodobada inuu mamnuucay aana rajayn doono xeerkan la keeni doono baarlamaanka markii uu marana uu noqon doono ansax